Maamulada ay shisheeyaha ka dhisteen deegaanada waqooyi galbeed iyo waqooyi bari ayaa midba mid kale waxa uu hawada u marinaya digniino culus iyagoona isku haysta xuduudihii gumaystaha kala dhex dhigay maamulka puntland ayaa kan somalilan waxa uu ku eedeeyey inay barakicin ku hayaan dadka shacabka ee degan magaalada cerigaawo xarunta gobolka sanaag cabdirasaaq axmed saciid oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka la baxay puntland ayaa waxauu digniin u diray maamulka isku magacaabay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa waxa uu tilmaamay inaan marnaba la aqbali karin barakicinta uu maamulkaasi ka wado gobolka sanaag si gaar ah magaalada cerigaawo ee xarunta gobolkaas waxyaabaha hadda ka dhacay oo maamulka somalilan uu ka geystay iyo sida ay u dhaqmayaan waa wax aan la aqbali karin haddii wadadaas nabadda la xijin waayana dadku waana isdifaacayaan dowladooduna diyaar bay utahay taasaan rabaa inaan ka idhaahdo cid baylaha noqonaysa iyo cid cid dhulkii haysan karta iyo cid cid guryahooda haysan karta midna ma jirto marka dadkaas waxaas ku howlan hadday maamul yihiin iyo hadday shacab yihiinba waa inay ka waantoobaan waxa ay ku jiraan hadalka gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka puntland ayaa u muuqday mid dagaal ku baaqaya labadani maamul waxaa marar badan dhex maray dagaallo ay isaga dileen saraakiil iyo askar dagaaladan ayaa lagu sifiyey kuwa lagu doonayo in lagu kala fogeeyo qabaa'il walaalo ah iyadoo jilayaal ay ka yihiin siyaasiyiin shisheeyaha ku xihan